aynu ku horrayna ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james wan ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed isagoo la kulmay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhaba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swam ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxay ka wada hadleen arrimaha xoojinta amniga abaaraha iyo la dagaalanka al-shabaab kulankooda kadib shir jaraa'id ayay si wada jir uga qabteen xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo madaxweyne laftagareen ayaa sheegay waxyaabaha ay ka wada hadleen ergeyga gaarka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya inay ka mid ahaayeen arrimaha amniga ee soo kordhay oo ay ku jiraan dagaalada ka soo cusboonaaday qeybo ka mida gobolka bakool iyo falalka amni darro oo kooxda al-shabaab ay wadaan
runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka jiro ay ugu horeeyaan arrimaha samafalka abaaraha iyo barakaca iyo sidaasoo kale in gurmad deg deg ah loo suubiyo dadka soo barakacay iyo abaaraha wixii laga qaban karo laga qabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha security-ga amniga oo soo kordhay labadan beri culeysyada iyo dagaalada ka soo cusbaanaaday deegaanada koonfur galbeed sida goonida ah xaduudka boodarka xaduudka etoobiya iyo dowlad deegaanka iyo koonfur galbeed dhibaatooyinka ay ka geysteen shabaabka iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa loogana wada shaqayn lahaa dhibaatooyinka argagixisada sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay maamul daadijinta iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyadii bulshada iyo maamulka dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka sidoo kale degmooyinkii golaha deegaanka oo waktigooda uu dhammaaday in dib loo dhiso james swam ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ugu horeyn wuxuu soo hadal qaaday qaraxyadii lagu dilay wasiirka cadaaladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose
sheikh hassan ibrahim and several other people including one of his sons on friday several others were also injured we wish them a speedy recovery And this incident, of course, also followed the death of Merca District Commissioner Abdullahi Ali Wafu, for which I also extend condolences.
xaaladda bukaanada ku dhaawacmay qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada baydhabo ayaa soo hagaagaysa afar ka mid a dadka ku dhaawacmay qaraxaasi oo xaaladoodu ay aad u liidatay ayaa loo qaaday magaalada muqdisho dhinaca kale allah u naxariistay maalnimadii shalay waxaa lagu aasay magaalada baydhabo wasiirkii cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aaska wasiirka cadaaladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo boqolaal shacabka magaalada baydhabo sheekh xasan ibraahim lugbuur wuxuu ku dhashay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxbarashadiisa cilmiga diinta oo meel sare uu ka gaaray wuxuu ku soo bartay degmooyinka qoryooley marka iyo afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan siyaasadda ayuu muddo ku jiray wuxuuna soo qabtay xilal kala duwan sanadii labada kun iyo toddobadii wuxuu noqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii maamulka koonfur galbeed oo uu madaxweynaha ka ahaa shariif xasan sheekh aadan sanadii labada kun afar iyo tobankii wuxuu noqday wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa sanad ka hor ka dhigay sheekh xasan ibraahim lugbuur wasiirka cadaaladda koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo